faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraar cabdirasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
halkan oo redio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooraan golihii deegaanka xilka uu ka qaaday madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf oo ka soo horjeestay xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweyne galmudug axmed ducaale geelaxaaf waxgaradka deegaanada galmudug oo baaqnimada u dira dadka walaalaha ku dagaalamay qeybo ka mida gobolkan galguduud ciidanka xoogga dalka oo laga dalbaday inaysan ka bixin goobaha al-shabaab ay kala wareegaan ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo lagu baaqay inuu soo magacaabo guddi ka shaqayn doona arrimaha doorashada baarlamaanka koonfur galbeed maamulada hirsheelle koonfur galbeed oo ka wada hadlaya iskaashi dhex mara laba dhinac shirkaas uu ka socda magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed intaasaad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu door karan warka duhur ee redio cadaado goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saxaabada niyoodsina waa duhur arbaca taarada ku aasiisan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad ee january sannada labaatan labaatan intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookaroon warka duhur ee redio cadaado iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan goliha deegaanka xilka ka qaaday madaxweyne galmudug axmed ducaale geellaxaaf ayaa gab ahaanba qaadacay xilka qaadist uu ku sameeyey madaxweyne galmudug axmed ducaale geellaxaaf maamulka magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa kasoo horjeesta warqad xale kasoo baxday madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaaf taasoo lagu sheegay in xilka lagu qaaday duqa magaalada gaalkacyo sidoo kalena lagu kala diray goliha deegaanka magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug kulan maanta magaalada gaalkacyo ay ku yeesheen mas-uuliyiinta maamulka magaalada gaalkacyo iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ayaa waxay baaq ugu direen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaaf ayagona sheegay in magaaladaasi ay ka wado qas iyo fowdo uu ku dhibaataynaya dhismaha galmudug loo dhan yahay taasoo dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ka wado dhismaheeda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gudoomiye ku-xigeenka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdikariin maxamed axmed iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka oo kulankaasi ka hadlay waxay sheegeen in si caadi ah ay u socoto hawshii caadiga ahayd islamarkaasna ay waxa saameyn aysan ku yeelan doonin warqadda xala ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf ugu dambaynta mas-uuliyiinta magaalada gaalkacyo iyo golaha deegaanka magaalada waxay baaq u direen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona ka dalbaday in amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug laga wada shaqeeyo dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxay ku timid nidaam sharci ah toddobiyo labaatan xubin golo deegaan ah oo laga soo doortay afarta xaafadood ee gaalkacyo ayaa doortay maayarka iyo ku-xigeenka degmada gaalkacyo si sharci iyo nidaam ah ee waxayna ku timid dowladda hoose degmada gaalkacyo doorashadaas ee waxaana ballan qaadnay oo shacabka u ballan qaadnay in aan gaarsiino tii nal ku doortay mid la mid ah oo aan bulshada gaarsiino sidii aan ballan qaadnay doorasho xor iyo xolaala inay ka dhacdo degmada gaalkacyo la qabto ee nidaamkaas dawliga ah iyo sistamkaas dawliga ah ee lagu soo dhisay maamulka degmada gaalkacyo waxaan rabnaa sidii nalagu igmaday inaan ugu shaqeyno bulshada ugu adeegno ee nidaamkii maamulkii nagu horreeyey uu soo gaarsiina inaan maamulka naga dambeeya gaarsiino haddii ilaaha idmo ee sidoo kale waxaan u sheegaynaa bulshada reer gaalkacyood in maamulkii degmada gaalkacyo uu shaqaynayo ee sida ujeedaanba xafiiskii baan joognaa shaqadeena caadiga ah howl howl maalmeedkii aan wadnay aan wadnaa ee xafiisyadu waa shaqaynayaan bulshada sidii baan ugu adeegaynaa sidii ay noo soo doorteen oo ay nagu egmateen xilkaa nagu dhigteen baan ugu adeegaynaa ilaa aan ka gaarsiino ballanqaadkii ahaa in ii sheege aan gaarsiino nidaamkii doorashada ahaa oo broseskiisu waa mar hore bilowday socdana hadda ee waxaan sidoo kale ee ee ugu baaqaynaa ii sheegay waxaa waraaqda la sheegayo inay xalay ka soo baxday xafiiska axmed ducaale waxaan leenahay magaalada gaalkacyo uma baahna buuq shaksiyada uma baahna ee waan la talinaynaa nin odaya weeye waxaan leenahay ee arrintaas ee ee maahan ee mid habboon maahan ee waxaan ugu baaqaynaa shacabka gaalkacyo mar labaad iyo mar saddexaad inay dowladnimadana taageeraan xasiloonidooda iyo amnigoodana ilaashadaan sidoo kale waxaan u sheegaynaa ee dadka cabashada ah ee ka cabanaya ii sheege dhismaha maamulka galmudug waxaan u sheegaynaa gaalkacyo maahan meel fooda maahan waxaa la rabaa qofkii cabasho qaba ha tago caasimadii dowlad goboleedka galmudug dhusumareeb oo shaqada doorasho ka socota cabashadiisna ha u gudbiyo ee wasaaradda arrimaha gudaha oo madaxweynuhu uu wakiishay inay shaqadaa qabtaan maahan gaalkacyo meel fooda maahan meel cabashana maahan waa degmo ka tirsan degmooyinka galmudug marka waxaan u sheegaynaa dadku cabashadooda inay la aadaan caasimadii galmudug ee dhusmare waana mahadsantiin magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug waxaa ka socda kulamo lagu dhisaya galmudug ka madax banaantan dowladda federaalka soomaaliya dhisayso islamarkaasna ka wada qaabqabida magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in saacadaha soo socda ee guddi doorashada ee madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ay ku dhawaaqi doonaan liiska xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo laga soo saari doono magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug qaar ka mid waxgaradka deegaanada galmudug ayaa baaqnawada u diray dadka walaalaha ee dhagaan ku dagaalamay duleedka deegaanka bangeele ee galgaduud maalin ka hor dagaal xoog leh ayaa ka dhacay deegaanka mere khalaf oo ka tirsan gobolkan galgaduud waxaana halkaasi ku dagaalamay beela walaalaha halkaasi wada degay waxaana halkaasi shala gaaray ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya waxayna halkaasi u gaareen sida u kala dhexgeli lahayn labada milashabeed ee ku dagaalamay qaybo ka mida gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya qaar ka mida waxgaradka deegaanada galmudug ayaa baaqyo kala duwan u diraya dadka walaalaha halkaas ku dagaalamay waxayna sidoo kale dhaqanku ay sheegeen inay yihiin dad walaalaha halkaas ku dagaalama islamarkaasna loo baahan yahay inay joojiyaan colada halkaasi ka haloosan suldaan cali cabdulaahi maxamed oo ka mid waxgaradka ku nool magaalada cadaado oo la hadla reediyo cadaado ayaa baaqnabada u diray dadka walaalaha ee dagaalka ku dhex maray qaybo ka mid ah galgaduud wuxuuna sidoo kale uu sheegay in halkaas dhibaato ay ka jirto islamarkaasna loo baahan yahay in cid kasta ka qayb qaata sida deegaankaasi nabad looga heli lahaa wuxuu sidoo kale uu sheegay in hadda ay wadaan abaabul dhaqanaa si halkaas ugu baxaan islamarkaasna ay u qaboojiyaan dagaalka dadka ololaha ku dhex maraya deegaanka miro kalaf oo ka tirsan gobolkan galgaduud ujeedka aan idiin soo booqdo waxaa weeye shalay waxaa ka dhacay deegaankan mirixayley iyo meesha la yaraa bangiile inta udhexayso ayaa waxaa ka dhacay xooga shaqaqo dagaal dadka deegaanka ee kasoo wada jeeda kasoo kala jeeda cawdaq iyo meesha la yidhaahdo iyo carree cadaado dad ka soo jeeda ayaa meeshaas wax ku dhex mareen dadkaas ayaan doonayaa inaan baaq nabadeed u jeediyo aan ka qaadano ka dhaqan ahaan kaalinta aan ku leenahay inaan ka qaadano qof walba markii wax dhacaan kaalin ayuu ku leeyahay kaalintayda ayaan rabaa inaan ka qaato ka suldaan cali ahaan dadkaas inaan baaq nabadeed u jeediyo inay bulshooyinka bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha oo culimo udiinka cid walba oo danaynayso nabadda oo looleyso ayaan waxaan baaq uga jeedinayaa inay dadkaas kala dhex galaan hadda waxaa naloo sheegayaa inay ciidamadii kow iyo labaatanaad qaranka soomaaliya inay kala dhex galeen hadda intaa kabacdi waxa ay doonayaan waxaa munaasabada wala inay kala dhex istaagaan waa wada garanaynaa marka dadkaasaan rabaa inaan codkayga ku dhiirogeliyo oo ciddii aan ogeyn ay idaacaddu oo aan uga mahad celinaya inay iiga faa'iideeyeen dhaqanku wuu u taagan yahay mar walba nabadda laakiin walba waxay leeyihiin time ayay leeyihiin hadda ciidan ayaa diriray ciidamaa diriray ciidanna waa dhex taagan yahay marka dhaqanku hadda ayay bilowdeen dhaqdhaqaaqoodii marka hadda anaa usoo horeeya oo an iyo kuwa iga sii horreeyay inta way jiraan marka waa kusii dhiirigelin codkayga inaan kusii abaabulo oo aan nabadda baaq u jeediyo oo aan kusii dhiirigeliyo sidaas ayaan usoo istaagay nabadoonnadii markaan waraystay een, ma ii sheegin kuwii aan waraystay wax hadda hadda ka hor ku baxay balse waxay yidhaahdeen wax walba ho- lama gaarin ta- xilligii marka inay xilligii la gaaro ayaan kasii shaqaynayaa een, xilligii ka hor in abaabulkii dhaco kabacdina ay labada dhinacba ka yimaadaan odayaasha dhaqanka kabacdina lagu heshiiyo nabadii lasoo celiyo taagnayd marka sidaas ayaan maaragtay rajaynaya odayaasha nooc- qoon walba oo nabadda qof walba ka shaqeeyaho oo inuu usii istaagi doono ayaan ka- ayaan rajaynaya ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa hadda ku sugan goobihii dagaalka shalay oo ka dhacay waxaana weli halkaas laga soo warinaya inay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexaysa laba milashooy bilada halkaas shalay dagaal xoog leh oo ku dhex maray dagaalkan shalay ka dhacay duleedka deegaanka bangeele ee galgaduud ayaa waxa uu salka ku hayaa isqabsi baraag laga qodaya deegaanka duleedka bangeele waxaana dagaalkaasi inta la xaqiijiyay ku geeriyootay shan ruux iyo lix kaloo dhaawac ah oo laba dhinaca ilaa hadda ma jirto wax wara ka soo baxay galmudug oo ku aadan dagaalka laba milashooy bilad ku dhex maray duleedka deegaanka bangeele ee galgaduud maamulada hirshabeelle ee koonfur galbeed ayaa kulan iskaasha wax uga socda magaalada baydhabo caasimada ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed bashiir cabdulahi cismaan ayaa ka faahfaahinaya magaalada baydhabo waxaa ka dhacay shir lagu hadlayay arrimo dhowr ah oo ku saabsan maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya waxaana soo qabaqaabiyey wasaaradda qorshaynta koonfur galbeed iyo midooda yurub kaasoo diradda lagu saarayay horumarinta maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa ka hadlay labada dowlad goboleed oo ay kaalmaynayso oo ay xoojinayaan eu-da oo arrimo badan aan oga hadalnay aan ku qabannay degmada baydhabo ee xarunta ee ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoo ay nagala soo qayb galeen safiirka eu-da iyo safiirka sweden oo oga hadlaynay arrimo badan oo quseeyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka hirshabeelle Ee, arrimahaas arrimahaasoo ka mid ah amniga iyo dib u heshiisiinta sidii loo heli lahaa labada dowlad goboleed ay u heli lahaayeen amni iyo dib u heshiisiin oo la isuguna furi lahaa waddooyinka dadka ee, labada dowlad goboleedna ay u heli lahaayeen xaquuqda ee, amni oo asaasiga ah ay leeyihiin Ee, waxaan kaloo ka wada hadalnay kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka sida beeraha xoolaha kalluumaysiga sidii loo horumarin lahaa ayagana oo dadka xoololeyda ahna ay u heli lahaayeen xoolahooda sidii loogu horumarin lahaa beeraha iyo wax soo saarkiina loo xoojin lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo furi lahaa waddooyinka loo samayn lahaa business iyo dhaqaalo ee dadka ee, hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay ay ay ee, dhaqaalahooda uu ku soo kabto waxaan kaloo ka wada hadalnay ee, arrinta fatahaadaha webiyada ee, oo ah in soo noqnoqotay muddo dheer ee, ku soo noqnoqonaysay deegaanadan ee, shabeelle sida ee, hirshabeelle iyo koonfur galbeedba in xal waara loo helo fatahaadaha xal waara loo helo webiyada biyaha ay keenayaan in xal waara loo helo ayaan ka wada hadalnay waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii ee, dadka barakacayaasha ah barakacayaasha ayagana loogu heli lahaa xal waaro sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay oon ka heshiinay in xal loo helo ee, dhismaha ee, maamulada hoos u daadejinta golaha deegaanka in deegaanada ee, dhismaha golihii deegaanka hoos loo daadejiyo degmooyinka dhan loo suubiyo golo deegaan oo ay shacabka leeyihiin oo degmo kasta aan gaarsiino intaba waa ku heshiinay Ee, si fiican uuna ku dhammaaday shirki waxayna ballan qaaday eu-da iyo dowladda sweden ba inay ee, maalgelin ku sameeyaan intaasoo mashaariic ah madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa dhankiisa ka hadlay waxaana uu sheegay arrimaha ee muxuu ahay ee aan ka wada hadalnay oo xagga amniga dib u heshiisiinta een, sakaynta sharciga oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo booliiska een, wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha kalluumaysiga iyo horumarinta ee, ganacsiga iyo inaan dadka ee, laga ee, mataqaana tabarta daranne een, dadka soo qaxay dadka displacedka ama mataqaana barakacyaasha dadka soo noqday inaan ayagana laga tegin oo safety net ee, loo sameeyo runtii shirkaas een, muxuu ahay oo runtii aad arrimahaas loogu falanqeeyey si guula ayuu ku dhammaaday Een, dooxadan webiga shabeelle oo maro oo runtii ah ee dhaqaalaha soomaaliya meesha ugu muhiimsan una ah ee saldhigga canshuurta ee hadda dowladda federaalkaho ay ku socoto haddii la xoojiyo oo dhaqaalaheeda waxa laga qabto oo muxuuahay ganacsigeeda la- la- la horumariyo waxay qayb weyn ka tahay dowladnimada iyo xoojinta horusocodka soomaaliyeed runtii arrimahaasna ee, waa laysla- waa laysla- waa laysla qiray waa laysla qeexay waxaanan qaadi doonaa tillaabooyin wax ku oola oo lagu xoojinayo ee, horumarka dhaqaalaha ee dooxadan ee labadan maamul goboleed iyo gobolka banaadir ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ayaa maanta la wareegay saldhigyo ay leeyihiin ciidanka maamulka puntland ee gobolka sool faa'isa xasan shariif wararkan naga soo gaaraya deegaanka boocame ee gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan somalilan ay la wareegeen sal- saldhig deegaankaas oo ay gacanta ku hayeen ciidamada puntland saldhigga deegaanka boocame ayaa waxa ciidamada la wareegay ay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan oo horey uga mid ahaa ciidamada booliiska puntland balse ku biiray somalilan ciidamadan la wareegay saldhigga deegaanka boocame ee gobolka sool ayaa waxaa hogaaminaya saraakiil caan ka ah deegaamada maamulka puntland waxaana la sheegayaa in xeradaas ay ka taageen calanka somalilan wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in saraakiil ka tirsan ciidamada somalilan ay gaareen deegaanka boocame kuwaasi oo gaadiidka nooca dagaalka ah iyo ciidamo kale ku kordhinaya ciidanka la wareegay deegaankaasi si kastaba ha ahaatee tallaabada ciidamada somalilan ay kula wareegeen saldhigga ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanka boocame ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli puntland ay horay deegaankaasi uga dhistay saldhig ay sheegtay in ay uga hortegayso weerarada kaga imaanaya dhanka somalilan ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa lagu baaqay inaysan ka bixin deegaanada al-shabaab ay kala wareegaan ee gobolka shabeellaha hoose taliska ciidanka xoogga dalka ayaa laga dalbaday in ciidamada ay ku nagaadaan deegaanada muhiimka ah ee gobolka shabeellaha hoose saacadii lasoo dhaafay ay ka baxeen ciidanka xoogga dalka kuwaasoo hoos yimaada deegaanka territoriw ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka xoogga dalka ayaa dib u bilaab dhaqaqyo ay ku doonayaan in al-shabaab ay kala wareegaan deegaanka ay kaga sugayeen hadda oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan sheekh yuusuf cismaan oo ah gudoomiyihii deegaanka ceel jaalle ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay warbaahinta rediyo cadaada waxaa ugu baaqay ciidanka xoogga dalka inay ka soo bixeen deegaanada ay kala wareegaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ku sugan waxa uu sheegay in dhabarjab weyn ay ku noqonayso dowladda federaalk soomaaliya haddii deegaanka lagala wareego dagaalamayaasha al-shabaab ka doonaya saacado uun kadib ay ka baxaan ciidanka militariga soomaaliya شعبك أصلا فرح سنوات شعبك إن شاء الله وتبدا لا تستطيع هذا الفرح سنين دولة فدرال كثير دولة كوفر قلبات أيضا فكحكامة إن دينا سحيحيتنا ناس شرعة لقبت أحلى بكتن وهدرة مال كلاك فشمر لما تأي بمانان وتبقى شعبك دواس سنقر شعب لا قبت الله هاي لا دينك تبقى حتى الله هاي وحدلا وحدلا وحدلا الشعب والله انه قصه انك نخترتها حالك بنيتها تذكرتها وحكتها نخترتها لكن ما ارى هاي من الطريق تتكلم هاي الحي مال الصديق حاجات الناس كمان لكن الشهاده وعند اهل الحديث ما شلقت كل قاسم ملكت ملكتني الصومالي ملكتني الحنسبيرة ان يتكلم معنا انما ماشي ay qabtaan liir ilaaliya liiyarkadaada wax alla waxay u baahan yihiin agab insaanad waxay u baahan yihiin in meeshooda loo geeyo wax dhaqaala lacagtooda in meeshooda ay ku helaan sii meesha ay waxay doonan jiraan hadalka sheekh yuusuf cusmaan oo ah gudoomiyihii deegaanka ceel jaalle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maalinka hore ay dib ugu wareegeen deegaanka tooritooro ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-aynta deegaankaasi oo maxkamad iyo saldhig ciidan ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa waxaa laga dalbaday inuu soo magacaabo guddi doorasho oo ka shaqayn doono arrimaha doorashada baarlamaanka maamulkaasi hoodan axmed si ay warkan faahfaahinaysa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay inuu soo magacaabi doono oo guddi ka shaqeeya soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha koonfur galbeed waxay ka wada tashanayeen sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya suldaan shariif oo ka mid ah waxgaradka maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu faahfaahin ka baxshay waxyaabaha hortaagan in lasoo xulo xildhibaanada labaad ee baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeeda waxa uu sheegay inaysan wax walba waxba aysan ka hortaagnayn in la xulo xildhibaanada wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in guddi la magacaabo islamarkaana sidoo kale loo baahan yahay in markaasi dhaqaalo la helo ayna markaasi imaadaan dowladda federaalk ee soomaaliya si ay wax uga ogaadaan xaaladda xildhibaanada labaad ee baarlamaanka iyo weliba sidai loo soo xuli doono
wax weyn hortaada ma jiro ogaada waa hawl alle hadii la galayo waxay u baahan tahay in dhaqaalo la helo waxay kale u baahan tahay in caalamka soo qayb gala waxay kale u baahan tahay dowladda federaalk inay imaado ayde dal hogaamihiisa inay imaado barnaamijkaas baa hoogaa xakiyey hoogaa nimankan fasax fasax galay waxaas ayaa ayaa ayaa maxay hoogaa uu xakiyey wax hadda dhamaanta kale ma jiro khilaaf kale ma jiro meesha dastuur ee lagu dhaqmaa ruux lagu dhaqmaa ayaa yaala dastuurka wixii xun unbaa uu noqon doonaa haddii aan yidhaahdo marka intaa haday goonay labaatan shanta bir iyo muxuu waxyaalahaas iyo kulli waxaa umaynaa in wax lagasoo digrii doono saasa saasa saasa saasa saasaa kulli aan ku ognahay wax kale guddiga kulli waa hadda lama magacaabin laakiin in maanta ayaan oranka marka soo waday safar oo wax kale kusoo wajahayaan dhow insha allahu marka haddii ilaahay yidhaahdo guddiga uu noqon doontaa arrinta kulli waa oo febraayo ku bilaawda idaas in baarlamaankii lasoo dhamaystiri doono ayaa saasaan rajaynaa dhanka kale nabadoon shariif oo sii hadlaya ayaa sheegay in guddiga magacaabista looga fadhiyo inuu ku dhawaaqo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen si loo soo xulo xildhibaanada labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya والله بدي مقعاود وهاسه من هوين هاسه اسا شغل كره اسا مقعاود هذا واحد مقعاود هذا ما يدري بس ولو سوا انا مركو المرض يا يا هوش الكاس لين هذا دور هذه لا اذا كان كل يد يا كوكنا واحد زائد واحد اكل مثل هو هو ما في ابو يا واحد مثل شباب كان صوب بيض هذا يا حد كده واحد كده ما كان ان شاء الله وهوش وبلاود بغير ان شاء الله فانت جربنا واحد وكتر كتر واحد وخلاف واخذ المجلس سواء شنتي ولا شيء أنا وحال صار دور عادي اللي يعني في أو نكسب أو كلها بارلمان خوف أو يا معي هذا دول أول قبل يا نكسب يا كخان دونا إيه سواء من بيراها كلا أو دول بلا واحد كلها أنا أول تو واحد كلها يا عدنا الله قوي دونا هي سواء وتاس خلاف كنت يعني ويعني واحد خلاف عم يجي واحد يعني يرو ولا ولا قف واحد في الشارع واحد واحد واحد واحد واحد شيء ما لكن أغلبية واحد صراحة من حوالي وأنا ساكن من حوالي ولا بالكمان دولا في لا سافر واحد سافر dhowaan ayay ahayd markii warar soo baxay ay sheegayeen in odayaasha dhaqanka ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo soo xulayo xildhibaanada labaad ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoona haatan suldaan shariif oo ka mid ah waxgaradka koonfur galbeed uu beeniyey arrinkaasi isagoona tibaaxay in odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha koonfur galbeed ay isku afgarteen xulista xildhibaanada labaad ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya
warkii duruuntaas ku dhan yahay duur wanaagsan